bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay labaatanka bisha agosto sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland kulan maanta ay ku yeesheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland ayaa laga soo saaray warmurtiyo dhowr qodob ka kooban kaasoona looga arrinsanayay waxaa khilaafka soo kala dhexgalay dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka puntland iyo sidoo kale ka jawaabista hadalkii kasoo yeeray madaxda sare ee maamulkaasi ee u yeeritaanka mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo asal ahaan matala deegaanada maamulka puntland ujeedka ayaana ahaa sidii looga wada hadli lahaa arrimo la xiriira maamulada loo dhisayo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya hore ay ugu dhawaajisay dowladda federaalk ee soomaaliya taasoona ahayd midda ka caraysiisay maamul goboleedka puntland ugu dambeynna keentay in loo yeero xubno ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa matala dadka kasoo jeeda deegaanada maamulkaasi warmurtiyeedkii ka soo baxay ayaa waxaa ugu horeyn goobtaasi ka akhriyay xubin ka tirsan xubnihii ka qaybgalay kulanka maanta u dhexeeyay mudanayaasha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo madaxda sare ee maamulka puntland kaasoona ka dhacay aqalka madaxtooyada maamul goboleedka puntland ee magaalada garoowe
mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay ka codsadeen dowladda puntland inay bixiso fursad oo hadal ah muddo ka dambeysa gudaheed taasoo ka bilaabanaysa maanta ay bisha ay tahay agos labaatankeedii laba kun iyo afar iyo tobankii dowladda puntland codsigaas way ogolaatay waxayse shardi ah inay wadahadalka joogjoog ka noqdaan meesha caalamka dhanka kalena madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa hadal koobanay warbaahinta halkaasi ka siiyey asigoona ka hadlay caqabadaha iyo sidoo kale siyaabaha ugu habboonee looga gudbi karo ismariwaaga u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland waxauna cabdiweli maxamed cali gaas sheegay mar walba puntland inay diyaar u tahay sidii lagu horumari lahaa arrimaha federaalisimka ee hore ay ugu heshiiyeen ummadda soomaaliyeed maamulka ximinii xeeb oo ka mid ah maamulada ka jira gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa waxa ay tilmaameen in haatan ay isku filan yihiin ayna martigeli karaan shirka la filaya dhowaan inuu ka furmo magaalada cadaado kaasoo looga arrisanayo maamulo samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka maamulka ahna madaxkusimaha madaxweynaha maamulkaasi ayaa waxaa uu tilmaamay inay ayagu yihiin maamul isku filan ciidamadoodana ay sugi karaan ammaanka deegaanada ay ka kooban tahay ximini xeeb inta uu soconayo shirka maamulo samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waxa uuna tilmaamay haatan inaysan waxba kusoo kordhinaynin ciidamo amisom oo halkaasi la geeya sida uu hadalka u dhigay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximini xeeb maaragtay maamulka hadeer oo madaxweyne ku-xigeenna ka ah kursigihii madaxweynahana ma hayo conform noocaasoo la sheegayo ciidamada la keenaya waxaanan leenahay ximad iyo xeeb waa isku filan tahay nabadgelyadoodu siday hadda taad aragtaan wax dhibaataa kama jiraan waxaan soo dhawaynaynaa erge kasta waxaanan leenahay waa ku filannahay wixii naga gacansiiyaana waxay noqonayan dad kala ciidamo kala soomaaliyeed waa noqon kara laakiin anagu hadda shisheeye gacanturmaana maaragtay anugu ma oran karo ma imaanahayaan ma oran karo inay yimaadaan xadbay uleeyihin waa udiidayaana ma jiraan laakiin annagu waxaan leenahay xibad iyo xeeb waxay isku tashatay nabadgelyada iyadu inay hadalkan ayaa waxa uu imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay la hadalhayay in magaalada cadaado ee xarunta maamulka ahimini xeeb uu ku wajahan yahay ama ay ku wajahan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa amisom iyo dowladda federaalka ee soomaaliya si ay u adkeeyaan ammaanka magaalada cadaado inta uu soconaya shirka looga arisanayo maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya kaasoo wejiga hore uu ka dhici doono magaalada cadaado ee maamulka ximini xeeb wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi bayna waxa ay tilmaamayaan in ilaa iyo toddoba wasaaradood oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee ka koobnaa lixda gobol maanta ay isku casileen gudaha magaaladaasi iyadoona sidoo kale wararka ay sheegayaan in haatan kulamo iyo wadaxaajood xoogan uu u soconayo hogaamiyaha maamulka lixda gobol ee madoobe nuuno maxamed iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo ku sugan gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi kuwaasoona lagu wada saacadaha soo aadan inay ku qanciya madoobe nuuno maxamed inuu iska casilo kana tanaasulo hogaanka maamulka lixda gobol ee uu sheeganayo kana qayb qaato dhisida maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee saddexda gobol ee aqoonsan tahay dowladda federaalk ah ee soomaaliya wararka ayaa tilmaamaya haatan kulamada oo saacado qaatay inay weli yihiin kuwa kasii soconaya magaalada baydhabo adikoona ku dhagaysan doona wararkeena daba haddii allaha awoodala laga helo waxyaabaha kasoo baxa kulanka u dhexeeya wasiirada federaalk ka tirsan iyo sidoo kale maamulka uu hogaaminayo madoobe nuuno maxamed ee ka kooban lixda gobol xili tira wasiire aana hore ay isku casileen la filayana saacadaha soo aadan kuwo kale inay iska casilaan jagooyin hore ugu magacaabay madoobe nuuno maxamed oo ah hogaamiyaha maamulka lixda gobol ee hore halkaasi loogu doortay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka ka imaanaya qaybo ka mida gudaha gobolka gado gaar ahaan deegaano hoostaga degmada baled xaawo ayaa waxaa lasoo sheegayaa inay ka dhaceen duqeymo xoogan oo ay geysteen diyaarado loo malaynaya inay leeyihiin ciidamada kenya kuwaasoona la tilmaamay inay bartilmaameysanayeen goobo dhowr ah oo ka tirsan deegaano hoos yimaada gudaha degmada baled xaawo ee gobolkaasi gado wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in deegaanada la duqeeya ay ku sugnaayeen dad rayid ah kuwaasoona waxyeele ay kasoo gaartay duqeymahaasi inkastoo aan la carabaabin tirada rasmiga ee wax ku noqotay ururka al-shabaab oo duqeymahaasi ka hadlay waxa ay tilmaameen in ayagu aysan halkaasi ku sugnayn goobaha la duqeeyay ciidamadoodana aysan joogin kenyana weli kama hadlin duqeymahaasi cidda ay la bartilmaameysanaysay maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa la tilmaamay in diyaarado jobwe hoose ku duulaya laga dareemaya qayba ka mida deegaanada hoos yimaada degmada baled xaawo ee dhacda xadka dowladda waddanka kenya uu la leeyahay dalka soomaaliya hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee uciid faysal cali waraabe ayaa waxa uu si kulul ugu eedeeyey ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas kay asigoona tilmaamay in uu ku howlan yahay arrimo iska ka horkeeni kara bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka somalilan faysal cali waraabe dhanka kale waxa uu ka hadlay arrimaha la xiriira federaalisimka iyo gobolada dalka soomaaliya asigoona eedda dusha kaga tuuray dowladda federaalk ee soomaaliya tilmaamayna inay haatan soo celinayaan hogaankii kalitaliska ah ee uu hogaami jiray allaha u naxariistay jaale maxamed siyaad bare oo ay uu sheegay in markaasi la oran jiray siddeed iyo toban gobol balse haatan ay kala tashteen sida hadalka u dhigay
inaad reer yar intu kaxayso ciidamo ka keensada kenya kismaayo ku yidhaaho waxaan sameeyay jubbaland juba state wax socon maya baan ii maaha in in magaaladaas ay gobolo ay ka taliso garowe oo soomaali reerreeloo qabiya u faa'ido umaha baan ku nidhi marka waxa weeye siyaasadda way isbedeleysa haddii la idhaaha baan nidhi marka waa waan warqadaan da waxaad tarjoonaanaysa wada ku jirta websaado da akri oo dadka u akri war maxaa laga waa reerka maxaa buntland bal idala waa reer yoma meesha diga maxaa ha xiriirkii maxaa ha idiga waxaan waxay idila yihiin dad kale xaladooda xinaan waan isnaqaanaa oo wax xirida wax soomaaliya ma jirto wax dhibaatada ugu hayaan ma jirto maxay nagu hayaan reerka yar tuulada dad wax weyn waxa xasan xasan iyo xasan sheekh iyo shariif axmed iyo shariif shariif yaa wax weyn ka dhigo kaba garowa meydkii la geeyo ka dul ooyay anaga waxaas soomaali halkaa degan waxay nagu hayaan culays faysal cali waraabe hadalkiisan ayaa imaanaya xilli magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan socdaal uu ku gaaray ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas kay kaasoona kulamo gooni ah la qaatay madaxda maamulkaasi taasoona kaga kala arisanayay sidii loo sii dardargeli lahaa wadahadallada labada dhinac iyo sidoo kale ka hadalka maamulista hawada dalka soomaaliya taasoo somalilan hore ee u diiday in laga maamulo magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya cabdifitaax oo socdaalle ku gaaray deegaano dhowr ah oo ay kala wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom xooga ka tirsan ururka al-shabaab ayaa tilmaamay inay sii kordhi doonaan howlgallada tan iyo inta gacanta lagu dhigayo goobaha dhowrka ee ka maqan gobolka hiiraan oo haatan ay maamulaan ururka al-shabaab cabdifitaax ayaa hadalkani ka sheegay xilli uu ka hor hadlayay boqolaal ruux oo ku sugnaa qaybo ka mida gudaha gobolkaasi hiiraan oo dhowaa lagala wareega ururka al-shabaab asigoona ugu baaqay dadku inay ku midaysnaadaan la dagaalanka kooxda al-shabaab iyo sidii looga saari lahay qaybo ka mida gobolkaasi hiiraan cabdifitaax xasan afrax ayaa dhanka kale ka warbixiyey deegaanada ay kala wareegeen ururka al-shabaab ee haatan socdaallada uu ku marayo asigoona tilmaamay in dhowaa sidoo kale lagu fidi doono goobo dhowra oo haatan ay kaga sugan yihiin gudaha gobolkaasi hiiraan ururka al-shabaab oo asiguba wadaagta la ah ururweynaha al-qaacida
way badan yihiin goobaha al-shabaab laga hooyay ilaa toban iyo dhowr goobood ayaan kala wareegnay oo dhanka galbeedka iyo dhanka bariga ee gobolka hiiraan ah welina howlgal kuwa socda saacadda saacadda iga dambaysa meelaha lagala wareego hayaa nimanka go-aan weyn oo la qaatayna waaye uuna soconaya howlgalka ilaa buuqilaa iyo ceeldheer iyo ilaa iyo maaragtay meesha layidhaahdo caliganey ilaa booco dhulkaasi oo dhan aniga ayaa kormeer xitaa kusoo waray alxamdulilah way iska fiican yihiin dadku dhulul fog fog waa dhulka lagala wareego waana lasii socdaa waxaana doonaynaa insha allahu tacaala inaan burburda xayraada saaran ka qaadno goobaha o dhan al-shabaabaa ku sugnaa imankaa qasoodayaasha ah waa nagu dhex mareen laakiin annaga waxaan khasaare xaggeena wax ooga soo gaaray ma jiraan basuu waa in al-shabaab laga xuraya dadka ay cunaqabataynta ku hayaan iyo madadka ku hayaan waa in laga qaadaa nimankaas wadanka qadiijo maxamed deeriye wasiiradda arrimaha haweenka iyo sidoo kale xuquuqulisaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo maanta ka qaybgalaysay kulan looga hadlayay sidii loo yaray lahaa tacadiyada caruurta iyo sidoo kale askarayntooda kana dhacay xarunta ugu weyn ee ciidamada amisom ee xalana ayaa waxa ay tilmaantay in ay ka hortegi doonaan askaraynta caruurta iyo sidoo kale tacadiyada ka dhanka ah waxayna sidoo kale sheegtay wasiiradu in dhowaa laga hirgeli doono gudaha dalka soomaaliya arrimo lagu baarayo askaraynta ciidamada oo la inta badani lagu eedeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ururka al-shabaab oo iyagu dagaallo isaga soo horjeeday in arrimahaas ay ku kacaan hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa ka qaybgalaya kulanka sidoo kale iyadoona layskula qaadaaldhigay sidii loo yaray lahaa tacadiyada inta badani soo gaara caruurta soomaaliyeed kuwaasoona ay qayb ka tahay askaraynta inta badan lagula kaco caruurtaasi magaalada addis ababa ee xarunta dalka etoobiyana waxaa maanta si rasmi ah kaga furmay halkaasi shir looga hadlayo arrimo la xiriira qaxootiga caalamka iyadoona madax dowladda federaalk soomaaliya ka tirsan uuna hogaaminaya ra-iisul wasaaraha wadanka soomaaliya cabdiweli sheekh axmed shirkaasi uu ka qaybgalayo dowladda kenya iyo sidoo kale dowlado dhowr ah oo ay qaxooti soomaaliyeed ku sugan yihiin ayaa sidoo kale kulanka ka qaybgalaya kenya ayaana la filayaa in lacaga aada u fara badan halkaasi ay ka dalbato taasoona ay kaga qayb qaadanayso sidii dib loogu celi lahaa kumanaan ruux ama nus milyan soomaali qaxooti oo ku sugan gudaha wadankaasi kenya sidii dib loogu celi lahaa gudaha wadanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa kulanka u matalaya dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona la filaya halkaasi inuu hadal ka jeediyo dowladaha soomaaliya kenya iyo sidoo kale hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa hore kaga heshiiyey in qaxootiga soomaaliyeed ee kusugan gudaha wadankaasi kenya aana dib lagu celi karin tan iyo inta rabitaan ayaga dhankooda uu ka imaanaya balse kenya ayaa arrintaasi ka madax degta horena usoo celisay ku dhowaad ilaa iyo afar boqol oo qaxooti soomaali ah kuwaasoona si qasab ah looga soo qaqabtay gudaha wadankaasi kenya gaar ahaan magaalada nairobi si qasabaana looga soo masaafuuriyey kuwaasoona dib lagu soo celiyey magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya halka kuwo kalena tacadiye lagula kacay kadib lagu celiyey xeryaha qaxootiga ee ku yaala gudaha wadanka kenya warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh